madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo walwal badan ka qabay dalka soomaalida ee dagaalka ku taabsaday ayaa amar ku siiyey wasaaradda arrimaha dibadda oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda mudane abshir cumar jaamac curuuse oo uu hogaamiyo iyo guddi wasaaradda ka kooban ilaa haddana waxay isku gudarideen sidii dadka soomaalida ee maaragtay dagaalku ku horsaday suudaan looga soo daadgurayn lahaa ilaa hadda waxaa soo gaaray tiro boqolaal gaaraysa xuduudda oo maaragtay gobolka la yiraahdo khadaarif tiro badana soo gaartay oo arday iyo dad caadi isugu jira sidoo kale waxaa jiro xuduudo kale oo ay south sudan ka mid tahay waxaa sidoo kale loo xisaaray safaaradeena aan ku leenahay adisababa oo iyadana dadka aan haysan documentiga oo kasoo cararay colaada iyo dagaalka ka holcaya sudan in loo sameeyo dalkugal ama waxa la yidhahdo gohom oo loo fuudeeyo maalinta berrita'ana waxay safaaradu u diri doontaa xadka laba diblomaasi oo isku gudaridi doono hawsha ay dadku u baahan yihiin dowladdu marka iyadoo ka fikiraysa dadkeeda ayuu madaxweynuhu amarkaas bixiyey wasiirkana uu hogaaminayo guddigaasi isku gudaridi doono hawsha ku saabsan sanadkiinta iyo sidii dadka loo soo daadguurin lahaa berrita aan kula hadlayana dad fara badan ayaa ka imaan doona oo soo gaari doona xadka sidoo kale wasaaradda waxay xiriirla samaysay safaaradda etoobiya ay ku leedahay magaalada muqdisho iyo wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya si ay u fududeeyaan si dadka soomaalidu ay uga soo maaragtay tallaabi lahaayeen xuduudda u dhexaysa suudaan iyo etoobiya hawshaas oo dhan waxaa qabatay wasaaradda arrimaha dibadda uu hogaaminayo mudane abshir hurisi waaya marka laga soo tago dhimashada iyo dhaawaca waa sidee xaaladda ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan khartuum ee waxaan la soconnaa in arday kale oo wadamo kale u dhashay oo magaalada khartuum ku noolaa ee xaaladooda laga dayrinayo oo laleeyahay way godoonsan yihiin xaaladda ardayda soomaaliyeed ee ku dhaqan khartuum waa sidee ma ka war haysaan waa ka war haynaa safaaradeena ka warhayso horta way jirtaa meel colaad ka dhacday in ay dhibaatooyinka qaarkood ay soo isbaxayaan waxa ka mid ah oo wadanka hadda dhibaato badan ka jirtaa biyaha iyo korontada oo ka jaran maaragtay xaafado kala duwan oo ku yaala khartuum way jirtaa taas hafayse soomaalidu sida aada ogtahayba kuukadku way isu gurmadaan wayna iska warqabaan waxaana rajeynaynaa oo ay dowladdu ugu talagashay in gurmad la gaarsiiyo islamarkaas waxa muhiimka waxawa in nafahooda ama in laslama ka bixiyo dadkaasi oo loogu gurmado sida ay meel kale oo nabada u teg lahaayeen taasaa marka madaxweynuhu u saaray guddi uu wasiirka hogaaminayo oo hawshaas hadda ku howlan waxaana rajeyneynaa in maaragtay qofna aanu dhibaato ka gaarin laakiin way dhici kartaa in biyo la-aana ay hesho way dhici kartaa in cuntoxuma hesho laakiin sidaasay tahay waa lala socdaa ninka hadda kusimaha ana wuxuu si toosa ula socdaa dadka magaalada ku nool haddana wuxuu diyaariyey basas dadka lagu soo daadguraynayo gaar ahaan ardayda iyo dadka kale oo muwaadinka soomaalida sida loo samaka bixin lahaa oo lagu soo fogeyn lahaa dadka ee soomaalida ah ee ku dhaqan suudaan gaar ahaan magaalada khartuum oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirto ma u samayseen ka wasaarad ahaan ama ka safaarad ahaan lambar ay la soo xiriiri karaan ama meel aamin ah oo ay isugu iman karaan marka ay nafta u yaabaan hawaa loo sameeyey safaaradda oo maxaanku irahda soomaaliya khartuumna waa mid ka mid ah meelaha ay dadku la xiriiri karaan sidaas oo kale waxaa loo sameynaya oo maalinta berrito laga bilaabo todbor diblomaasiyiin waxaana la siin doonaa number ay soo wici karaan dadka soomaalida ah ee muwaadiniinta soomaalida ah ay la soo xiriiri karaan waa hawsha ay wasaaraddu hadda isu xil saartay iyadoo fulinaysa amarka madaxweynaha doctor xasan sheekh maxamuud in ay hawshaas qabato oo ilaa maantoo dhan ilaa cawr dhan aan ka shaqeynayno waxaana maaragtay aan rajeynayna in nambaradaas sina ay helaan oo ay la soo xiriiraan marka ay yimaadaan xuduudda isubi waxaa gudaha ku jirana inay la xiriiraan wasiirka lambarkiisa isagana waa maaragtay waxaan dhigi doonaa websiteka oo wasaaradda si dadku ay ula soo xiriiraan kumanaan soomaali e baa ku dhaqan suudaan gaar ahaan khartuum hawshan daadguraynta ah ee aada hadda bilowdeen ilaa goorma ayay idinla gaaraysaa baad aaminsan tihiin oad soo gabagabaynaysaan dowladdu waxay iska xil saari doontaa sidii oo dadkaasi looga warqabi lahaa loo soo badbaadin lahaa loona soo dhoofin lahaa taas mas-uuliyadeeda marka watiga ma sheegi karo oo ma dhigi karo sababtana waxay tahay soomaalida ku nool sida adka dagto jacfarow aada u fara badan yihiin arday fara badan oo soomaaliyeed ay wax ku baranayn dad badan oo waxaa jiro xitaa gaacsata waxaa jira dad bayaanka degan oo soomaali ah marka qof kasta oo muwaadin soomaali ah xil baa naga saaran in aan kasoo sanato bixino ilaahay baa wax sanato bixin karo laakiin aan u dadaalno sidii ay u dhigtoon lahayn oo sidai uga soo bixi lahaayeen aanta ka wanaxaysa dalka sudan